markana ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo nuur xasan nuur buqaari
waa mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waa tahay nuur dhammaalka ugu horreeya haddii aan qaato waxa uu naga soo gaaray cadow mursal cumar cusmaan xaaji taliye firig iyo waxay yidhaahdeen maxamed nuur macalin iyo maadey cabdishakuur iyo mukhtaar mursal shigley iyo maxamed sokor weyso iyo waxay yidhahdeen ibraahim mursal iyo maxamed yare butug iyo maxamed kule macalin iyo waxa ay yidhaahdeen kamaal cabdirasaaq geesdiir iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin taanii dhalasho inay gaarsiiyaan cabdulaahi maxamed maleysiya iyo xabiibe ibraahim mayow oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen baydhabo waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiwahaab cabdulaahi maxamed maleysiya ducaduna waa xaggeena waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhigi kiisoo weynaada oo dadkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan ana u raaciyey ibraahimow dhambaalka ugu horeeya dhankayga waxaa diraya dadka kale ah oo ay xabiibo cali xaasho diiriyey dhammaan reer aadan ciise xasan oo kale ah mukhtaar aadan ciise iyo maxamed aadan ciise hindi cumar ciise iyo jamiile aadan ciise sahre aadan ciise iyo fawsiya aadan ciise cabdixakiim aadan ciise iyo mursal aadan ciise iyo khaalid aadan ciise iyo dhammaan reerahooda iyo caruurtooda oo kala jooga maraykanka canada sweden finland kenya masar iyo soomaaliya waxay hambali gaarsiinayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah cabdulaahi cabdi maxamuud iyo afadiisa shukri aadan ciise oo arooskoodu dhacay waxaan aroosku ka dhaca baa la yidhi magaalada muqdisho waxaan leenahay noqda kuwa kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano waa tahay aamiin ayaan leenahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray maxamed cali karar iyo cabdilfatax cali karar maxamuud cali karar iyo axmed cali karar iyo cabdulaahi cali karar xabiibo cali karar zahro cali karar farxiyo cali karar aamine cali karar iyo muuse xuseen ibraahim dhammaan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan cabdiyare cali karar iyo marwadiisa maryan maxamed xirsi oo wiil ugu dhashay deegaanka garas baarley ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin wiilkaas soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo waalidkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay aamiin markaana aan jalleecno kaalmihii heesaha heesta ugu horeysana heesuhu iskuma jiraane waa heestii dardaaran iyo fanaanka muuse ismaaciil qaliil
dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalki daruurtay ubaxood laacay dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalki daruurtay darmantaa jeclaay hedhawaan ku diraaya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumi darmantaa jeclaay hedhawaan ku diraaya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxaa iga daardaarana ducaduuma noqoti toobiya taariikhanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy mahungowdooda ali hadaganay hoydaadoy mahungowdooda ali ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaani gel waa ku daraara adigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara waa tahay dardaaran iyo codkii muuse ismaaciil khaliil ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalka gacanteeda ku jira waa tahniyada aroos waxaana diraya dadka kale ah faarax xasan ciise iyo cali xasan ciise cawil yuusuf aw cilmi maxamed xuseen aw cilmi iyo axmed cabdisalaam mubaarag cabdi garboole iimaan cabdi garboole canab xasan ciise maryam xasan ciise iyo maxamed iimaan garboole dhammaan dadkan waxay hambalyo aroos ay u dirayaan cabdirasaaq xasan ciise iyo marwadiisa zaynab maxamed cali oo lagu naanaysa nabadoon arooskoodu wuxuu ka dhacay magaalada xiingalool ee gobolka sanaag waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo samson maxamed shirwac aabe xasan axmed cali hooyo hodan maxamed cali liibaan maxamed shirwac safiya xasan axmed nasro xasan axmed nimcaan jaamac maxamed jaamac xasan axmed nimco maxamed shirwac nimco ibraahim jaamac khatro xasan axmed iyo nuur maxamed shirwac iyo ha ka tegana ba yidhahdeen faarax maxamed shirwac dhammaan qoyska ilmo maxamed shirwac iyo ilmo xasan axmed oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxay hambalyo gaarsiinayaan weriye siciid cabdi maxamed iyo xaawo xasan axmed oo gabar ay ugu dhalatay degmada caabud waaq waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey mamtaaz siciid waxaana ay leeyihiin allah ka dhiga tiisoo weynaata oo waalidkeed waxtarta aamin ayaa leenahay aamiin mumtaasay soo barbaar warqada lasho ayaa gacanteeda ku jirta waxaana diraya nimcaan jaamac maxamed iyo shiine jaamac maxamed yaasiin jaamac maxamed cali aadan maxamed aamina aadan maxamed amiin cali maxamed sabaad yuusuf cabdulaahi iyo abticiidiid cabdi cabdulaahi dadkaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahay niyad dhalasho oo farxad leh iyo hawada u marinayaan baa layidhi kariime cabdi cabdulaahi iyo cabdi weli maxamuud oo uu wiil ugu dhashay xeryaha qaxootiga ee kaakuma saddex iyo labaatankii bishii juun eena dhaaftay waxaana loo bixiyay baa layidhi wiilkaasi mustafa ducaduna waa xaggiina ayaa layidhi daandureeyow waxaan leenahay mustafa sowinow noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfacaa haatanna xaggii heesaa ayaan ku noqonaynaa ma og tahay inaad iga gardaro tahay waxaa ku luqaynaysa fanaanada faadumo cabdulaahi mandeeq
Aniga anoosoboga gurigii bahana hooyadaydi azaila sobogalay jaxadiisa markaan karaa ku dhumo samigii xataa goyisinabahadii tahay inaad
heestaasi dabacsan waxaan filayaa in aad ka wada hesheen waxaana ku luqeynaysay fanaanada faadima cabdulaahi kaahin maandeeq dhambaalka gacanteeda ku jiro waa tahniyada aroos waxaana diraya dadka kale ah maxamed axmed cadow iyo xuseen axmed cadow asli cabdulaahi cadow dahabe cabdulaahi cadow suleeqe cabdulaahi cadow xuseen cabdulaahi cadow xasan cabdulaahi cadow dhaayo cabdulaahi cadow iyo cabdinaasir maxamed mukhtaar yuusuf maxamed mukhtaar iyo muslime aadan cabdiraxmaan faadumo aadan cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan iyo falastiin khaliif yuusuf iyo dhammaan reer cabdulaahi cadow iyo reer mukhtaar maxamed waxa ay tahniyad aroos ay u dirayaan arooska iyo aroosadda khadiijo mukhtaar maxamed iyo aadan cabdulaahi cadow oo uu arooskoodu ka dhacay magaalada ceelwaq waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo midaad kala kulantaan bashbashii buraaqo eebano oo wada kala sii ubad qayr qaba dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray aabe xaaji cuunsheeye axmed caraale iyo hooyo luula cali cadde iyo hooyo xaawo axmed maxamed aabe cabdi maxamed taakow hooyo siciido xasan maxamuud cabdiraxmaan xaaji cunsheeye iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamed xaaji cunsheeye iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo sacdiyaa xaaji cunsheeye saygeeda iyo caruurtooda iyo cabdiqani xaaji cunsheeye xaaskiisa iyo caruurtooda iyo muna xaaji cunsheeye saygeeda iyo caruurtooda iyo waxay idhahdeen seed abuukar xaaji cunsheeye axmed iyo samsam xaaji cunsheeye axmed iyo naciimo xaaji cunsheeye axmed iyo sacdiye cabdi maxamed khaalid cabdi maxamed si wada jira waxay dadkaasi taaniyad u gaarsiinayaan nuuridiin cabdi maxamed iyo raxmo xaaji cunsheeye axmed oo aqalgalkooda uu ka qabsoomay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ay leeyihiin isku waara eebbanaheeda kale sii ubad qayb qaba aamin ayaan aniguna leenahay markaana kaalimihii heesaha heesta aan dhegeystayaasha u ciyaari doonana waa ubaaxi jacaylka Adaa iga istaahila ada iga istaahila ammaan iyo bogaadin
Igaho. waxaa wadajir ugu luqeynaya fanaaniinta axmed inshaar olol iyo shekaroon axmed yuusuf
ayaan iyo nasiib leeyahay horinimaadu noqotaa allaylito allayle ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay indhe iyo indhe jaceyli isku aragti weeyaan wakyaye wakyaye kula tahay inda iyo indhe jaceyli isku aragti weeyaan wakyaye wakyaye kula tahay ayaad iiga dhiganto eegmada jaleecada indhahaa uroote
ayaad iga dhiganto eegmadaa jaleecada indhahaad uroote orinimaadu noqotaa alailiyo alail ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay orinimaadu noqotaa alailiyo alail ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay indha iyo indha jacayli aragti weeyaan u arkaye u arkaye ma kula tahay indha iyo indha jacayli u aragti weeyaan u arkaye u arkaye ma kula tahay
wixii jacaylka ayaan intaas ku dhaafaynaa dhankii dhambalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalka haatan gacanteyda ku soo dhacana waxa uu naga soo gaaray xasan axmed xuseen maxamed axmed xuseen ibraahim axmed xuseen cabdiqaadir axmed xuseen salaad axmed xuseen maxamuud axmed xuseen cabdi axmed xuseen cali axmed xuseen canab axmed xuseen iyo waxay yidhahdeen munaarayad axmed xuseen iyo raaxo axmed xuseen iyo carabo axmed xuseen iyo xulbo axmed xuseen iyo jamaad cabdi nuur iyo ugu dambaysta huda cabdi xasan dadkaasi dhammaantood waxay joogaan soomaaliya iyo dalal kale ee dunida qaarkood waxayna u hambalyeynayaan cabdirasaaq xasan axmed iyo riyaaq aadan xasan oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin eebbaheeda kale si ubad kheyr qaba noqda kuwiina isku waara aamin ayaa leenahay dhambaalka gacanteeda ku jira waa tahniyada aroos waxaana diraya dadka kale ah bashiir salaad barre oo ku magac dheer bashiir dheere xaaskiisa iyo caruurtiisa aadan aboolo iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi xasan baliil xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed qadar carabey maxamed taako xaaskiisa iyo caruurtiisa ibraahim cali caadle cabdixafiid cabdisamed zaciimka iyo cabdirashiid axmed rashka waa daandureeyo saxafiyiintii muqdisho gaar ahaan kuwii ciyaaraha cabdiqani saciid carab waa gudoomiyihii xiriirka kubadda cagta soomaaliya iyo cabdi salaad ibraahim cabdiyare iyo maxamed cabdulaahi digrey maxamed cabdi muudey iyo saciid ibraahim buune iyo abwaan cismaan cabdulaahi guure burahan diini faarax dhammaan asxaabtaasi waxay tahaniyad aroos ay u dirayaan ciidiid cabdiraxmaan aadan ciidiid waa saaxiibkay ciidiid annagoo ku hambaliyey iyo xaaskiisa sacdiye axmed shire oo ku aqalgalay magaalada muqdisho khamiistii aanu kasoo gudubnay oo ay taariikhdan ku beegneed shanta bisha juulaay labada kun sideed iyo tobanka waxaana ay ku aqalgaleen baa la yidhi degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ducaduna waa xaggiina baa la yidhi daandure waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kuwa isku waara dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray nuur axmed maxamed muuse iyo axmed dayib dalnuurshe xaliimo maxamed caraale iyo ubax maxamed caraale luul maxamed caraale nasiib ibraahim geedi iyo dhool maxamed caraale iyo caasho dhoore nadiifo dhoore iyo caamir maxamed caraale iyo garaad maxamed caraale baarliin cabdi maxamed faadumo axmed maxamed ifraax axmed maxamed maxamed axmed maxamed bahjo axmed maxamed iyo hodan axmed maxamed ister axmed maxamed iyo muxsin axmed maxamed waxa ay joogaan dhammaantood soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna hambalyo iyo bogaado gaarsiinayaan ayaana cali diiriye iyo maxamed cabdisalaad oo ku aqalgalay magaalada toronto ee dalka canada waxaana ay leeyihiin isku waara eebbanahayda kala siiyo gabari caano wiiliya caano iyo bashbash iyo barwaaqo aamin ayaan leenahay waa hagaage daandureeyo markaan waxaa gacanteeda ku jirta tahniyada aroos waxaana diraya dadka kale ah aaba cabdirasaaq geesdheere iyo aaba cabdicasiis geesdheere aaba maxamuud geesdheere aaba mukhtaar geesdheere eeda xibilo geesdheere iyo eeda xaliimo geesdheere eeda faatuma geesdheere hooyo ruqye sheekh maxamed iyo hooyo nuurte maxamed nuur hooyo salaade maxamed nuur abtikuusow maxamed nuur iyo cali ibraahim xasan cali wiir daynaba macalin cabdi dahab iyo cade ibraahim xasan socdama macalin maxamuud luul cabdirasaaq geesdheere rashiid cabdirasaaq geesdheere iyo ashqaro cabdirasaaq geesdheere iyo cabdijabaar cabdirasaaq geesdheere maxamed cabdirasaaq geesdheere iyo xabiibe cabdirasaaq geesdheere iyo dad kale oo fara badan baa la yidhi waxaana ay tahaniyad farxad leh ay gaarsiinayaan arooska iyo aroosadda faraska iyo genyada baa la yidhi usha iyo diirkeeda yaa salaam kamaal cabdirasaaq geesdheere iyo maryan cali ibraahim oo uu arooskoodu ka dhacay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda wadajir waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara ubad kheer qabana kala hela gabar iyo caano wiil iyo caano aamiin dhambaalkana nuur wuxuu naga soo gaaray cali xaaji maxamed nuux xaaskiisa iyo caruurtooda ibraahim xaaji maxamed nuux iyo xaaskiisa iyo gabadhooda aabe xaaji maxamed nuux iyo hooyo ambiyo maxamed cali iyo maxamuud xaaji maxamed nuux gabadhiisa iyo hooyadeed shukri xaaji qaasim iyo waxay yidhahdeen bashiir xaaji maxamed nuux xaaskiisa iyo caruurtooda cusmaan xaaji maxamed nuux xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed xaaji maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdikaafi xaaji maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxa ay yidhaahdeen nasre cabdulaahi odageeda iyo caruurtooda iyo zahre cabdulaahi iyo cabdifataax cabdulaahi iyo nasteexo cabdulaahi iyo caruurteeda iyo maxamed cabdulaahi iyo xaaskiisa sacadiyo xaaji maxamed nuux odageeda iyo caruurtooda xabiibo xaaji maxamed odageeda iyo caruurtooda iyo salaado xaaji maxamed nuux iyo wiilkeeda maxamed nuur xasan yuusuf iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa iyo caruurtooda iyo makaay xaaji maxamed nuux iyo caruurteeda iyo xaliimo xaaji maxamed nuux odageeda iyo caruurtooda iyo ilmo saciid xaaji maxamed nuux waxaana ay dhammaantu jecel yihiin hambali iyo bogaadin inay gaarsiiyaan saciid xaaji maxamed nuux iyo aamina cabdikariim maxamed oo waxa ay yidhaahdeen ku aqalgalay sacuudi arabiya waxaanay leeyihiin isku waara ee banahida kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaa leenahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray jacfar maxamed kukaay aabe maxamed yuusuf hooyo timiro diiriye hooyo xaliimo maxamed yuusuf iyo hooyo isniine cabdulle iyo eedooyin aamina cali xoosh iyo caruurteeda xabiibo cali xoosh iyo farxiyo cali xoosh iyo cabdulaahi cusmaan cali xoosh cabdi cabdi maxamed yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdi dhaqane iyo xaaskiisa iyo cabdi nuur iyo xaaskiisa iyo cabdi cabdiqaadir xuseen iyo habaryaro salaado maxamed yuusuf iyo caruurteeda safiya maxamed yuusuf xabiibo maxamed yuusuf iyo hooyo xaawo macalin iyo aabe cumar kuusow iyo nasre cumar kuusow iyo shamsa cumar kuusow iyo caruurteeda iyo faa'iido cumar kuusow iyo caruurteeda iyo leylo cumar kuusow farxiya cumar kuusow iyo kaafisa cumar kuusow iyo kowthar cumar kuusow iyo khadra xasan kuusow dhammaan dadkaasi oo ku nool dunida daafeeda ayaa waxay jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan cabdicasiis faarax cali iyo firdowso cumar kuusow oo ku aqalgalay orburo dalkaasi sweden waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahida kale sii ubad kheyr qaba aamiin ayaan anaguna leenahay markaana aan jalleecno kaalimihii heesaha fanaanka axmed roble cali dayax ayaa daanduray oo waxa uu leeyahay cusub iyo dhul doogli iyo cawbaarka dheeroo cadalay ku dhalatay ninkay calaf u noqotaa cunno ay u karisaa cawo iyo ayaa leh assalaam waa heestii cadale dhegays wac
carabkiyo dhamxanagiyo ciribkiyo ilkaha caanahay ku nuugtaa weli ka soo cartamaye annaa sidaanu caashaqay calwasaadayo kacay canabay markaan idhi cidlaa noqotay meeshii carabkiyo dhamxanagiyo ciribkiyo ilkaha caanahay ku nuugtaa weli ka soo cartamaye annaa sidaanu caashaqay calwasaadayo kacay canaabay markaan idhi cidlaa noqotay meeshii عصابيا عصابيا دلتوكيو عوبار تاديريو أغاليكو دلاتي عصابيا dhulkoogiyo dhulkoogiyo how baarta dheeriyo adalay ku dhalatee ninkay caalabu noqotaa cuna ay u karisaa cawaa iyo ayaanle ninkay caalafu noqoto cuna ay u karisaa cawa iyo ayaale canuku ma istaagto xataa qodaxuu ka maamudo camalku ma tilmaamiyo casi waa tahay heesta cadaleh uu ku luqaynayay fanaanka axmed rooble cali haddaan intaas ka gudubno dhankii dhambaalada ayaan markana ku noqonaynaa nuur dhambaalkan gacanteeda ku haya ibraahino waxaa diraya dadka kale ah dhammaan reer axmed cismaan reer cismaan jaalle iyo reer cabdulaahi cismaan oo aanan la kala reebin baa layidhi waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan abshir axmed cismaan iyo faa'iza cabdulaahi cismaan oo ay gabri ugu dhalatay magaalada muqdisho saddexdii bishan julaay sanadkan labada kun sideed iyo tobanka waxay leeyihiin gabadhaas yar noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin nuur dhambaalada dhalashada ayaa toddobaadkan nagu badanah dhambaalkana waxauu naga soo gaaray warsame sheekh cabdi iyo yuusuf macalin muxamed iyo deeqo xasan macalin iyo raxmo xasan macalin farxaan xasan macalin faysal xasan macalin fu'aad xasan macalin fahmo xasan macalin xasan nuur axmed cabdinuur axmed iyo axmed nuur axmed iyo ibraahim nuur axmed iyo dahabo aadan axmed iyo abshir aadan axmed iyo cusmaan aadan axmed dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan dowlada daafiyeeda waxayna taanid u darayaan cali xasan macalin iyo nimco nuur axmed oo gabar ay ugu dhalatay ceelasha biyaha waxaana gabadhaasi loo bixiyey kowsar cali waxay leeyihiin ducaduna waxagedha kowsar waxaan leenahay noqo tii soo weynaata oo waalidkeeda iyo dalkeeda iyo dalkeeda anfacdaa aamiin ayaan leenahay ibraahino ana dhankayga waxaan hayaa dhambaal tahniyad dhalasho ah xuseen aadan cabdulle kaynaan maxamed abuukar caseer ibraahim cali suubow cismaan cabdiraxmaan abikar iyo mahad saalax maxamed baaskey cabdirasaaq xasan cali ciiltire axmed maxamed fiidow gaasow iyo qaasim cilmi kuule maxamed sabriye xasan amxaar iyo saciid maxamed roble tabaasa cabdulqaadir sheekh cali dhegaweyne iyo cabdulqaadir maxamed xasan gaabshe fartuun cabdi sheekh iyo zaynab cali suubow dhammaan reer cali suubow iyo reer daarood wiilow waxa ay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan maxamed cadow cali iyo najmo daarood wiilow oo ay gabadhi ugu dhalatay isbitaalka jowhar ee magaalada jowhar lix iyo labaatanka bisha juun ee sanadkan gabadhaasina waxaa loo bixiyey safiye maxamed cadow ducaduna waa xaggiina baa layidhi daandureyo safiya waxaan leenahay soo weynaawo waxaad noqotaa tii waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer axmed cusmaan reer cusmaan jeelle iyo reer cabdulaahi cusmaan waxaanay jecel yihiin inay taani u diraan abshir axmed cusmaan iyo faa'iiso cabdulaahi cusmaan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin gabadhaasi ha noqoto tii soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo waalidkeedba anfacda aamin ayaan leenahay dhambaalka gacanteeda ku jira daandureyo waxaa diraya dadka kale ah maxamed cali karar iyo cabdifataax cali karar maxamuud cali karar iyo axmed cali karar cabdulaahi cali karar iyo xabiibe cali karar sahre cali karar farxiye cali karar iyo aamine cali karar iyo muuse xuseen ibraahim dhammaan asxaabtaasi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan cabdiyare cali karar iyo marwadiisa maryan maxamed xirsi oo uu wiil ugu dhashay deegaanka garas baalley ee magaalada muqdisho waxaan leenahay bay yidhaahdeen wiilkaasi ha noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay heesta ugu dambaysa nuurow in dhegeystayaashan usoo qabanaynana waa qoyardhigga tallaabada qaabkii haldhaayay markaas saanta qaadaa laabtu ii qashuucdaa waa qalanjo dumaro rabbi qaayisiiye qurux lagu tilmaamo nafta qancisaa tahay qalbigaa ku raaco qudhaydaa kuu irmaan yaa salaam waa dabcan erayo aada moodo in lagu qoray qalin dahab ah codka ayaa kasii daran waana heestii qaali iyo fanaanka cabdi baadil weliba nuurow cabdi baadil waxaa kale uu aada u garaaca ku heesaa kabanka waa laxamiiste yaa waa salaam fanaan howlada waa beriya weliba waa fanaan heesihiisa maaragtay ay aada u macaan yihiin waxaanan maaragtay heestan ay ka mid tahay heesihii uu ku qaaday dalkaasi holland intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan garbey daanduray iyo nuur xasan nuur bukaari tan iyo inta aan barnaamij midkan la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaa iyo Nabadgelyo.
nabadgelyo كسنت قدامك ويردك غيابدا قاكي أرداي كسنت قدامك لطيق الشبقاء وقلب قمارو ربي قايا لطيق الشبقاء وقلب قمارو ربي قايا فرح لغو تلمامو نبتو كان عسرات تهاي فرح لغو تلمامو نبتو كان عسرات تهاي فرح لغو تلمامو نبتو كان عسرات تهاي فرح لغو تلمامو نبتو كان عسرات تهاي qalbiga ku raaco Ah, qudhayda u irmaano qayrkaaga dhaaftee qali yaa la barhan karaa qali yaa la barhan karaa qalbiga ku raaco Ah, qudhayda ku irmaano cirkaaga dhaabtee qali yaa la bartan karaa qali yaa la bartan karaa xubnahaaga dilkiyo dabcigaaga kumaniyo qiimaha aad leedahay xubnahaaga dilkiyo dabcigaaga kumaniyo qiimaha aad leedahay tira lagu qiyaarsay waa qurays haweeno qacdi aan jaleecada tira lagu qiyaarsay waa qurays haweeno qacdi aan jaleecada جعل برق الثريا قمويا يستغضو جعل برق الثريا قمويا jacayl baan dardaraya qaboya isaqdo jacayl baan dardaraya qalbiga ku raaco qudhayda ku hirmaano cerkaaga dhaqeeqani yaa la bartan karaa ani yaa la bartan karaa qalbiga ku raaco kudhayda ku irmaano cerkaaga dhaqeeqani yaa la bartami karaa ani